aynu ku bilownaya magaalada hargeysa iyo magaalooyinka kale ee gobolada somalilan waxaa maanta ka dhacay dabaaldegyo lagu xusayo soddon guurada kasoo wareegtay siddeed iyo tobanka mey sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray
sanad gurada soddonaad ee ka soo wareegtay markii somalilan ay sheegtay inay ka goday soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxaa saamayn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo samayn lahaaba cudurka covid nteen iyadoo taa darteedna ay hay-adaha dowladda guud ahaanba tilmaameen in aanay jirin isu soo bax loo samaynayo xuska siddeed iyo tobanka mey balse dhallinyarada magaalada hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa iyagu muujiyey xusas iyo isu soo baxyo u gooniya kuwaasi oo ay ku samaynayeen una samaynayeen siyaabo kala duwan tusaale ahaan magaalada hargeysa xalay lagama seexan inta badan waxaana dhallinyaradu inta ay gaadiid kaxaysteen islamarkaana calanka somalilan ku sharaxeen ay codbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara iyadoo dabaaldeggana ay ku muujinayeen sugaan iyo heese kala duwan kuwaasi oo dhammaantoodba tilmaamaya xuska siddeed iyo tobanka mey qaar ka mid ah ayaan la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada hargeysa oo iyagu muujinayay islamarkaana qaarkood ku labisan yihiin calanka somalilan shacayb maxamed ibraahimana magacaynala shucayb marka hore halkan maxaa u timid waxaan u imid labada ciidood ee isbaarkada ciidulfidriga iyo sanad guurada soddonaad ee qaranka jamhuuriyadda somalilan waatay siddeed tobanka mey hay siddeed tobanka mey weli baan la xusayno inaan ka yar oo sanad guuro tobanah oo siddeed tobanka mey dhashay
marka isagii siddeed tobanka mey buu dhashay ayuu dhashaa labadii kun iyo kob iyo tobankii iyo kob iyo tobankii ha marka isagana waa la soo kaxeeyo xusku ku jira xuska ku jira waan gartay adigu siddeed tobanka mey maxaad ka xasuun tahay kole nin yar baatay siday muuqataa kolley waxaan filayaa in dee qaranka loo soo maray dhib badan in maxaan ku rahdaaye xoog iyo maalba uu ku baxay dhammaan horta somalilan o dhan baan guda iyo dibad baa leeyahay hambaliyo sanad guurada soddonaad ee qaranka sidoo kale waxaan leeyahay somalilan ee subaxa sarreysoon calankiiku guud suray saakay u kowtay sidka oo adkayo suriyo wadan yogeda
magacayga waxaa la yidhahaa hanan maxamed xasan waa tahay adigu ina siddeed tobanka mey dhalatay baa lagu sheegay soo maaha haa siddeed tobanka mey maxaad garanaysaa waxay tahay sideedanka waa maalintay xornimada ka qaaday somalilan soomaaliya ka n xaafadii o dhan iyo faamiligi o dhan baa ku soo kaxeeyey halkan quruxda badan baa lagu keenay maxa- ma faraxsan tahay haa waaye waa aad baad u baahsan tahay waa tahay no n maalin wanaagsan maalin lamid ah maxaad maanta maxaad u dabaaldegaysaa waxaan u dabaaldegayaa xuska sanadguurida sideed tobanka mey ee jamhuuriyadda somalilan waa tahay waxaanan leeyahay shacabka reer somalilan ilaahay bashbash iyo barwaaqo inagu gaadhsiiyo adigu ina yar batay laakiin maxaad maalintan maxaad umalaysaa inay tahay waxa weeyaan een, markii ay somalilan xornimada ka qaadatay dalka soomaaliya sidoo kale waxaan dabaaldegayaa inanka maamado ahay hanan maxamed xasan oo sanadguuradii uu dhashay ay tahay waa tahay marka halan habar baa u tahay haa Ah, waa tahay ciid wanaagsan baa ku leeyahay ciidul caafiya marka laga yimaado gaadiidka ay dhallinyaradu ku dabaaldegayaan waxaa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbaahiyaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan islamarkaana ku muujiyaan xuskan
gobonimada deeqiyo diiqo naguma geerine dirqiliyo hukaygiyo sow dirir kumaanirin sow dirir sow dirir sow dirir kumaanirin dirir dirir dirir dirir sow kumaanirin calanka somalilan oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaana hargeysa lagu iibinayay ayaa siddeed iyo afartankii saacadood ee ugu dambeeyey qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sarreeya oo kor u kacay kadib markii ay sii bateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinaya waa kan maxamed oo ka mid ah dadka ku iibiya magaalada hargeysa calanka markaa dhammaantood dadku si fiican ayay calaamaadta nooga iibsanayeen meel kastay kala joogaanba si wanaagsan bay calaamaadta nooga dhammaadeen calanka yaree haddaan qiimihiisii hore kuu sheego laba doolar iyo bar buu ahaa maantana shan doolar buu tegey iidihii hore haddaan kaaga sheekeeyana wuxuu kala ahaa laba doolar iyo bar markuu qaaliyoobo saddex doolar maanta oo ay nabadda somalilan soddon jirsatayna wuxuu noqday shan doolar
isku isku tagayo
saamaynta cudurka covid nneteen uu ku yeeshay guud ahaanba caalamka ayay ka mid tahay joojinta xuska siddeed iyo tobanka mey ee loo joojiyey sannadkan laba kun iyo koob iyo labaatan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa